waxaa la galay heshiis heshiiskaas oo ka koobnaa afar iyo toban qodob ee nasiib darrada dhacday waxay tahay in la daba maray dhammaan heshiiskii ku qeexnaa qodobadii la galay ee afar iyo tobanka ahaa dhammaan in laga baxay ayna ka baxeen dadkii hoggaanka ka ahaa runtii ee saxiixayaasha ka ahaa runtii maaragtay heshiiskaas ayna tahay arrintaas arrin nasiib darro ah oo runtii mar labaad galmudug inay mugdi gadaal u gasho sababtay taas oo la diiday in badan aan isku taxallujinnay inaan wax saxno waad garan kartaan wakhtiga aan maanta ka hadlayo arrintan iyo wakhtiga ay arrintaasu soo bilaabatay muddada u dhaxaysa intii u dhaxaysay waxaan ku jiray in aan isku taxallujiyo maantay inaysan dan u ahayn dadka galmudug in la kala qaybsho inaysan dan u ahayn maamulka galmudug mar labaad infiraar iyo qaybsanaan inay ku dhacdo fikriyan iyo horumar ahaan iyo siyaasad ahaanba inay ku dhacdo taas waxay ahayd wax laga danqado sababta keentay waxay ahayd in laga baxay heshiiskii runtii waxaad ogtihiin baarlamankii galmudug wuxuu ahaa siddeetan iyo sagaal kabasiti ahaanna aad ogtihiin inay gobolkan culays ku tahay siddeetan iyo sagaal waxaa heshiiskii ayadoo la bidayo masaalixda bulshada iyadoo la fiirinayo runtii laguna qancinayo dhankayagii gobollada dhexe ahlusunna waljamaaca waxaan la qaatay in siddeetan iyo sagaal kale lagu daro arrintaas nasiib darrada dhacday waxay noqotay in dib mar labaad khilaaf u yimaado oo boqol iyo laba iyo toban qof ay ahlusunna soo gudbisay arrintaas waan hor istaagay in badan ayaan ka hadlay in badan ayaan ku celceliyey maanta maslaxad uma ahan khilaaf kaleta in dib loo abuuro nasiib darro ma isan yeelin saaxiibaday runtii arrintaas waan ku qancin waayey dowladdan gaarsiiyey galmudug madaxda ugu sarraysaan gaarsiiyey arrintan waan ka hadlay inay caqabad keeni doonto in ay ummaddu qaybsami doonto qof maaragtay gardaduub wax ku qaadanayaana ma jira bulshadu waxay u baahan tahay sinaan iyo cadaalad ahlu sunnana hadda ay qaybsantay oo ay u kala jabtay laba garab garab gurceel iyo dhusamareeb ah iyo garab waqooyiga galgaduudo cadadaq iyo balanballe iyo dhabbad iyo eeriyadeeda ah waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka intaba in galmudug qaybsan tahay ahlu sunnana qaybsan tahay aysan saxna ahayn garab ka mida in lala xaajoodo masiirka ummaddana gacanta loo geliyo waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad walaalahayga wax ilduufiyey ee ka duway waddadii lagu socday dib u soo laabta ayaan leeyahay ogolaadana miiska wadahadalka